bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اducaaءi cinda اlwadaac baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اducaa'i ducada cinda اlwadaaci sagootinta agteeda caddaynteediibuu u baab yahay qofku markuu qof sagootinayo qof baxaya markuu sagootinayo ducada ou markaa ugu ducaynayo caddaynteediibu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud wahuwa alquraybiyu can cabdilcaziiz bni cumar can ismaaciila bni jariirin can qazaca qaala waxa uu yidhi qaala libnu cumara ibnu cumar waxa uu igu yidhi halumma kaalay uwadicka ku sagootiye kamaa wadacanii rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu siduu ii sagootiyey oo kale sidee marka nebigu uu yidhina astawdicu llaaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalik astawdicu llaaha ilaahay baan u ammaaneeyey oon u ammaanaynayaa diinaka adiga diinkaaga yacnii diinkaagan alla ammaano uga dhigayaa in uga tegayaa inuu xifdiyo wa ammaanataka ammaanadaada iyo wa khawaatiima camalika camalkaaga dhammaystiryaalkiisa khaatimooyinkiisa ayb sidaan marka qof markuu safar u baxaayo qofka sagootinaayo sidaan buu ku ducay ayuu ugu ducaynayaa marka waa labo qofna waa qofka baxaayo qofna waa qofka sagootinaayo qofka sagootinaya ee isaga laga tegaayo sidaanu dhahayaa ayb astawdicu llaaha ilaahay baan ammaano uga yeelay diinaka adiga diinkaaga iyo wa ammaanataka iyo ammaanadaada diinkaa la hormariyey leanna saa ugu muhiimsan wax walbo marka diinkaaga ilaahay inuu xifdiyo ayaan ammaano uga dhigay wixii ilaahay lagu ammaaneeyana ma dayacmayaan ayb wa ammaanataka iyo ammaanadaada ammaanada marka tan ilaahay isaga markaa yacnii uu ballamaha alla subxaanahu watacaala iyo kuwa dadka uu ka qaada iyo kulligaa soo wada gelayaan ayb wa khawaatiima camalika camalkaaga khawaatiimtiisa iyo aakhirkiisa ayb oo acmaashuna waxaa laga fiiriyaa khawaatiimta ee meeshay ku dambaynayso kulli ilaahay baa marka uu ammaano uga dhigayaa ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu qaala xadaanaa yaxya bnu isxaaq asiilaxiiniy qaala xadaanaa xamaad bnu salma can abi jacfarin اlkhaطmiy can muxamed bni kacbin can cabdillaahi اlkhaطmiyi qaal kaana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yastawdica aljeysha jeyshka inuu sagootiyo ciidan uu dirayo haddii uu doono inuu sagootiyo qaala wuxuu dhahayay astawdicu llaaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatiima acmaalikum ilaahay baan ammaano uga yeelayaa aan ku ammaanaysanayaa diintiinna iyo ammaanadiinna iyo acmaashiinna khaatumadeedaba ayb sidaan waa marka sunnada sida ay tahay saas waa ayb oo ruux marka uu safraayo inaad sidaan ugu ducayso isaguna dabcan waxyaabaha uu dhahaya waxaa weeyaan astawdicu llaaha alladii laa tadiicu wadaa'icuhu allaha ammaanooyinkiisa aynan dhumin ayaan anna idinkaga tegay idinku ammaaneeyey adkaarta rasuulka marka waa gaaban tahay macaanideeduna aaday ayay u ballaaran tahay khayr adduunye iyo mid aakhiraba iyadaa jamcinayso waana gaaban tahay oo qofku inuu xifdiyo shan daqiiqo inaysan ku qaadaninaa la arkaa laakiin waxyaabahan dadku ay sameeyaan ama ay adkaarta ka dhigtaan aan soo aroorin waana lagu rafaadayaa waana dhib badan tahay nacam ayb baabu maa yaquulu rajulu idaa rakib baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquulu rajulu qofka uu dhahayo idaa rakiba haddii uu fuulo daabadda markuu daabadda fuulaa waxa uu dhahayo ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qال xdثna أbو الأxوص qال xdثna أbو إسxاaq الhمdاني cمر بن cabdاللaahi عن cلي بن ربيcaةa qاal شhahidtu عalيا cali ayaan goobjoog ahaa radي الله عanه وأtiya bdaabaةi isagoo daabad loola yimid liyarkabahaasi oo u koro falamaa wadaca rijlahu lugtiisii markii uu geliyey fi الrikaabi meesha lugta la saarto marka faraska ama yani ratiga la korayo meesha qofka yacnii fuulayo uu lugta saarto marka uu lugta saaray qaala waxauu yidhi bismi illaah falama istawaa markuu ka saro maray calaa dahrihaa duudkeeda daabaddii markuu dusha uga dhacay qaala waxa uu yidhi alxamdu lilaah uma qaala waxa uu yidhi subxaana aladii sahara lana haada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala waxa uu yidhi alxamdu lilah alaa maraat saddex jeer uma qaala waxa uu yidhi allahu akbar alaa maraatin saddex jeer uma qaala waxa uu yidhi subxaanaka ilaahu nasahnaantaada yacni usabixuka waa masdar marka yanuubu manaaba ficlihi subxaanaka ay usabixuka waan ku nasahayaa inii dalamtu nafsii nafsadaydan dulmiyey faqfir lii ilaahu ii dhaaf ma laysdhihi kara marka cali sideebaa marka uu uu nafsadaydan dulmiyey see u dhahayaa yacnii waaba saxaabi jaliil oo weyne culimmada waxay yidhaahdaan qof walbaa dulmiga waxa uu u yaqaano waa heerka uu taagan yahay dadkaa marka ahlu fadliga ahe abubakar ama cumar ama cusmaan ama cali iyaga yacnii waxaa weeyaan waxyaabo laga yaabo annaga dulmi inaysan nala ahayn nafteennan dulminayna aan nala ahayn in ayagu inay dulmi tahay ay og yihiin marka qof walbaa nafsadiisa un taqsiir iyo gaboodfal ma laga waayinayo taasoo marka wuxuu leeyahay sidan dhahayaan ayb waatii nebiguna uu yidhi markii uu baray abubakar markuu yidhi duco ibar salaadayda aan ku akhriya allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran walaa yakfir dunuuba ilaa anta waatii uu baray marka dulmi fara badan waa bixasabihi wax walbaa isagu yacni dhibaato un agtiisa waxaa hoos taallo uu garanaya inay dhibaato yihiin ee dulmiga keliya ma ahan buu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya dulmigu inuu qofka wax dilo iyo inuu sinaysto iyo keliya ma aha waas iyaga waxaa weeyaan waa ka dheeraayeen kabaa'irtaas sidaasoo kale ah laakiin taqsiir iyo gaboodfal aanay u dhigkanaanaynin mar walbo waxa alla subxaanahu watacaala uu ka laga rabo ama waxa ay tahay inay allo uga shukriyaan baynan dhammaystiraynin taasay marka ka istikfaar dalbayaanoo dul yacnii taqsiirkaas waayo waxa ay ka alla uga laabanayaan subxaanaka innii dalamtu nafsii faqfir lii fa innahu laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafayo ilaa anta adiga maa cid kale ma dhaafto uma daxika waa qoslay faqiila waxaa la yidhi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow min ayi shayin daxikta maxaad ku qosashay qaala waxau yidhi ra'aytu nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan arkay facala kamaa facaltu isagoo yeelay sidaan yeelay oo kale uma daxika uu qoslay markaa waa musalsal faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow min ayi shayin daxigta maxaad ku qosashay qaala waxa uu yidhi inna rabbaka rabbigaa yacjabu min cabdihi addoonkiisa ayuu la yaabayaa idaa qaala haddii uu yidhaahdo ikfir lii dunuubii dunuubtayda ii dhaaf yaclamu addoonku wuxuu ogyahay annahu laa yakfir dunuuba dunuubta inuusan dhaafin hayrii aniga cidaan ahayn yani aniga cidaan ahayn inaysan dunuubta dhaafin bou ogaaday addoonkaygii marka taasaa alla subxaanahu watacaala isaguna uu la yaabayaa cajabka marka ilaahay waa cajab laa'iq isaga u ahoo laysa ka midlihi shayin wahuwa samiicu lbasiir ayb sideedaa unbaa loo fasirayaa cajabka annaga aan naqaanana maku ma yacnii ilaahay subxaanahu watacaala waa ka duwan yahay kiisa ilaa inkastoo ay magaca iskaga eg yihiin haddana xaqiiqada iyo macnaha waa ku kala duwan yihiin kayfiyadeedana ilaahay baa garanaayo waxayna ka mid tahay tilmaamaha alla subxaanahu watacaala ayb ee ay tahay inaan la awilin la tashbiih lagu samaynin qaab takyiif aan lagu samaynin tacdiilna inaan lagu samaynin oon la dafirin tilmaamahaasay ku jirtaa qur-aankana sifatulcajab waa ku soo aroortay sunnadana waa ku soo aroortay qur-aanka waxay uga soo aroortay fii suurati saafaad bal cajibtu wayaskharuun fi calaa qiraa'ati yacni xamsa ayb oo qiraa'aadkan marka mutawaatirkee toddobadaana ka mid ah bal cajibtu ayuu akhriyey ayb sunnada nebigana xadiidkan iyo kuwo kaloo fara badan yay ku timid ayb xadiidkan marka waa xadiid xasan ah weeyaan ayb inkastoo abuu isxaaqi sabiici uu ku jiro canna uu ku wariyey cancana laba ninna markaa meeshaa ay ka maqan tahay weliba yaa waxaa weeyaan shucba sida ibnu abi xaatim muqadamati اljarxi watacdiil uu ku sheegay shucba ayaa abuu isxaaq wuxuu ku yidhi man xadaaka can caliy bni rabiica caliy bnu rabiica yaa kaaga soo sheegay xadiidka markaasuu yidhi kuntu ridfa caliyin falamaa rakiba xadiidkan marka ayuu sheegay yaa kuu sheegay buu yidhi oo ninkaad ka warinaysa kaaga sheegay qaala samictu min yuunus ibni khabaab ayaan ka maqlay faataytu yuunas faataytu yuunusa bna khabaabin ayaan u imid buu yidhi shucba faqultu lahu man xadaaka yaa kuu sheegay markaasuu yidhi xadaanii rajulu can cali bni rabiica ayb marka dambena marka ninka mubhamka ahna dabaraani baa magacaabay oo shaqiiq ibnu abi cabdillaahi ayaa la yidhaahdaa calaa kullin marka xaafidkuna nataa'ijulafkaarka waxa uu ku tilmaamay shaqiiqan in jahaale iyo wax ay ku jiraan ayb abu isxaaq isabiiciina inuu cancanada meesha hadda halkan uu uga warinayo akhbaranaa isagoo yidhina cabdun bin xumayd ayaa wariyey marka cilalkaas oo dhan marka cilal waxaa weeyaan riwaayaadkaas kale ku kab maayo ayb oo ku sax maayo baabu maa yaquulu rajulu idaa nazla اlmanzila baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquulu rajulu qofku uu dhahayo idaa nasala haddii uu dego almanzila makaanu deg meel la dego haddii uu dego qofka waxa uu dhahayo qaala xadaanaa camru bnu cuثmaan qaala xadaanaa baqiyatu huwa baqiyatu bnu اlwaliid qaala xadaanii safwaanu qaala xadaanii shurayx bnu cubaydin can الzubayr bni اlwaliid zubayr bn اlwaliid huwa shaamiyu maqbuulu akhraja xadiidahu abu daawuud wالnasaئiyu fii camal اlyowm wاlleyla can cabdillaahi bni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safrayo fa aqbala alleylu habeenkii uu soo qaabilo ayb qaala wuxuu dhahayay yaa ardu dhulay rabbii warabbuki allaahu rabbii aniga rabbigay iyo warabbuki adiga rabbiga allaahu weeyaan acuudu billaahi ilaahay baan magangelayaa min sharikii adiga shartaadaan ka magangelayaa wa shari maa fiiki dhexdaada waxaa ahaaday shartiida sharteeda yaan alla ka magangelayaa wa shari maa khuliqa fiiki dhexdaada wixii lagu abuuray sharteeda adiga lagugu dhex abuuray wa shari maa yadibu calayki korkaaga waxaa ku kutuba shartiisa yaan ilaahay ka magangelayaa adiga dhulkaaga korkiisa waxa ku socdo ku kutubayo wa acuudu billaahi ilaahay baan magangelayaa min asadin yaan ka magangelayaa libaax iyo wa aswadda iyo ku madow ayb oo markaa ama abeeso iyo wax la midaba ay yihiin ayb iyo halaqyo ayb wa min alxayati abeesadii iyo walcaqrabi dibqallooci wa min saakini اlbalad ayb wa acuudu billaahi ilaahay baan magangelayaa min asadin maxaa idiin dhigan ka bacdi min asadin libaax yacnii dugaagii buu ka wadaa iyo wa aswadda wax madow wa min alxayati abeesadii iyo walcaqrabi dibqallooci wa min saakini اlbalad beledka kan askumo jin yaa markaa lagu macneeyaa jinka in loo jeedo wa min waalidin kuwax dhalay iyo wamaa walada wixii u dhalay min waalidin wamaa walad ibliis iyo shayaaطiin waa lagu sheegay kayrkiisna waa lagu sheegay ayb saakinulbeledkana jinkaa loo jeedaa ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa ayb waxa dhulka askumo ee xayawaan iyadana waa lagu sheegay maa kaana ma'wan lilxayawaan ayb sidaana marka uu nebigu sala allahu calayh waali wasalam qof midkiin haddii uu safraayo uu dhihi jiray xadiidkan marka isnaadkiisa azubayr bnu lwaliidkaasaa ku jiro oo isaga marka xaafidka uu maqbuul ku sheego mutaabaca u baahan in badanoo a'immada ka midana ay ku sheegeen majhuul inuu yahay ayb baqiyatu bnu lwaliidna inkastoo tadliis yacni mudallis uu yahay haddana uu markaa yacnii tadliiskiisa xadaanii safwaantaas baa noogaga filan ayb wixii dacfi ku jirana wuu kabmayaa oo mutaabaca iyo waxbuu ku kabmayaa laakiin cillada rasmiga azubayr bnu lwaliidkaas ayb xadiidka nasaa-ina waa wariyey asunanu اlkubraa ayuu ku wariyey ayb min ariiqi abilmugiira cabdilquduus yaa uu ku wariyey oo min ariiqi baqiyati bni اlwaliid labadaba safwaan bnu camrin ayay ka warinayaan ayb aakhirka xadiidkana nasaa-i wuxuu yidhi azubayr bnu اlwaliid shaamiyun maa acrifu lahu غayra hada اlxadiid yani kaanahu marka inuu jahaalo ku tilmaamayo ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati الsayri socodka nicidda la nacay awala leyli habeenka awalkiisa la socdo habeenka awalkiisa waxaa loo jeedaa mar allaale marka uu qoraxdu ay dhacdo kol allaale ko markay qoraxda dhacdo oo mugdigu soo bilowdo in la socdo nicidda la nacay ilaa marka uu mugdigu si fiican usoo dhulka dhan ou daboolo cishaha la gaaro inaan la soconnin ayb ilmaha iyo xoolaha iyo aan la dirin qaala xadaanaa axmed bnu abi shucaybin alxaraaniyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa abu zubayr can jaabirin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam laa tursiluu ha dirinnina fawaashiyakum kuwiinna faafo alfawaashi waa jamcu faashiyatin waxa faafayana marka waa xoolihii iyo ilmihii iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya ayb mundiri marka saasaa taadiibu yani mukhtasarka kitaabkan ku sheegay xoolihii marka geelii iyo lo-dii iyo arigii iyo carruurtii kulli waa soo wada gelayaan liannahaa tafshuu wa tantashir laa tursiluu ha dirinina fawaashiyakum kuwiinna faafo idaa qaabat ishamsu qoraxda haddii ay dhacdo xataa tadhaba ilaa ay ka tagto faxmat lcishaa'i cishaha madowgiisa ilaa uu ka tago yacnii uu dhulku si fiican uga mugdiyoobo fa ina shayaaiina shayaaiinta taciiu way faafaysaa idaa qaabat ishamsu qoraxda marka ay dhacdo xataa tadhaba intay ka tagto faxmat lcishaa'i qaala abu daawuud alfawaashi maa yafshuu waxa soconayo min kulli shayin ah wax kasta ah faxmat lcishaana waxaa weeyaan madowga awalkiisa hore madowga habeenka awalkiisa hore weeyaan marka inta madowga awalkiisa hore uu ka tegaayo habeenka yacnii madowgiisa awalkiisa hore inta uu ka tegaayo yacnii celiya mar haddii si fiican marka mugdigu u bato oo ceshihii iyo gadaale qofku in la socdaa dhib ma laha iyada laakiin inta u dhaxayso maqhribkii kadib ilaa mugdigu uu si fiican uga taxakumayo yaa yaa layska reebay in ilmaha iyo xoolaha iyo la diro jinkaas marka faafaya ay soconayana yaa inuu dhibaateeyo laga yaabaa saasaa marka uu xadiidka ku cileeyay baabun ayaa marka ilmaha in sidaa la yeelo la celiyo wakhtiga maqhribka qoraxda ay dhacdo la joojiyo albaaba yani guryahana la xiro marka si shaydaanka looga ilaaliyo marka waa wiqaayaad iyo ka hortag rasuulka uuna siinayo calayhi salaatu wasalaam dadku laakiin intay dayacaan adkaaraha iyo waxyaabahaas nebiga tacaaliimtaas rasuulka uuna siinayo intay dayacaan ayaa hadhow axwaal shaydaan ayaa taxakumaysa oo qabsanayso ayb axwaashii shaydaana la arkaa markaas hadhow baa marka la qaylinaya ayb inta ka horaysana ka hortaggan ma la qaadanayo ka hortagan rasuulka calayh salaatu wasalaam in la qaato baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ayi yowmin maalintee ahoo yustaxabbu la sunneeyaa asafaru safarka safarka in la baxo maalintee la sunneeyaa maalmaha qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullahi bn mubaarak can yuunusa bni yaziida wahuwa leyliyu can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni kacb bni maliki can kacb bni maalik qaala waxau yidhi qallamaa waxaa yarayd kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku intuu ahaa yakhruju inuu baxayo fii safarin safar oo u baxayo ilaa yowma alkhamiisi maaha maalinta khamiista un maahan qallamaa waxaa yarayd kaana rasuululahi sal ly slam nebigu intuu ahaa yakhruju inuu baxayo fii safarin oo u baxaayo ilaa yowma alkhamiisi unbay ahayd yani maalinta khamiista unbaa nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu u bixi jiray safarka sunnada marka waxaa weeyaan maalmaha marka rasuulku maalintaa ka doortay isagoo maalmihii kalena safri karo tawaafuq keliya iskama ahayn marka middan waa khayr marka ku jira unbaa rasuulka calayh salaatu wasalaam uu u yeelayo qofka marka hadduu khiyaar leeyahay inuu maalinta khamiista uu ku safarkiisa ku aajisto ayb hadduu khiyaar leeyahay haddaanu khiyaar lahaynna maalinkii uu ka safro dhib ma laha riwaayo kalena waxay leedahay wa kaana yuxibu an yakhruja yowma alkhamiis nebigu wuxuu jeclaa inuu baxo maalinta khamiista ah xaafidka fatxulbaariga wuxuu yidhi wakownuhu yuxibu اlkhuruuja yowma alkhamiis laa yastalzimu اlmuwaadabata calayhi liqiyaami maanicin minhu khamiistou bixi jiray marka la leeyahay macnaheedu maahan inuu daa'imay ayb oo ma ka laasimayso inuu daa'imi jiray maxaa yeelay maanicaa imaan karo wax khamiista ka celiyo ayaa imaan karo ayb waqad habata annahu kharaja lixajati اlwadaaci yowma sabti waxaaba sunnada lagu hayaa buu yidhi xajatulwadaac nebigu inuu baxay maalin sabti ah marka haddii maanic jiro waxaa weeyaan dabcan maalmo kal maalmaha kaleu iska baxaya laakiin sida badan qamiistay u badnayd safarkiisu macnuhu marka sidaas badnaanshadaasaa marka waxay keenaya inay sunno tahay marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi libtikaari ka lahaadda waxaa ku soo arooray caddaynteeda fi safari safarka dhexdiisa lagu kallaho dheelmashada yacni marka la safraayo in aroorta hore la baxo waxa ku soo arooray qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa hushaymun qaala xadaanaa yacla bnu caطaa qaala xadaanaa cumaaraة bnu xadiidin can sakhrin اlghaamidiy can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi allaahuma yaa allahu allow baarik barakee liummatii ummaddayda fii bukuurihaa kallahaadeeda u barakay ummaddayda kallahaadda u barakay dheelmashada wa kaana wuxuu ahaa idaa bacaa sariyatan sariya haddii uu diraayo ow jeyshan ama ciidan uu diraayo bacahahum min awali الnahaari maalinta awalkeeduu diraayo maalinta gelinkeeda awalkeeda hore aroorta hore ayuu diraayey wa kaana sakhrun raawiga xadiidka werinaayana wuxuu ahaa rajulan nin taajiran ganacsada ah wa kaana yabcahu tijaaratahu tijaaradiisa wuxuu dirayey ou bixinaayey min awali nahaari maalinta awalkeeda hore fa araa waa la cageeyey marka nin hari aho xoolale buu noqday wa kaura maaluhu maalkiisiina waa batay isagoo marka ducada nebiga ka faa'iidaysanayo allahuma baarik liummatii fii bukuurihaa ilaahu ummaddayda kallahaadda u barakay isagoo ka faa'iidaysanayo ayuu ganacsigiisa iyo shaqadiisa aroorta hore ayuu kala diri jiray badeecadiisa meel adduunka u kala dhiibi jiray markaasaa ilaahay u barakeeyey tan marka rasuulka ducadiisii baa marka uu waana aaminay waana sameeyey waana ku faa'iiday marka ayb waa caam marka yani safarka in aroorta hore lagu baxo tijaarada aroorta hore shaqada iyo maksabka aroorta hore cilmiga aroorta hore lagu baxo kulli khayr baa ku jiro ducadan unbaa soo gelaysa allahuma baarik liummatii fii bukuurihaa ayb qaal abu daawuud sakru bnu wadaaca ayuu yidhi hore can sakhrin alghaamidiy yay ahayd sakhru bnu wadaaca marka waa u abtiriyey un halkan baabuna marka safarkuna inuu sidaa ku fiican yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yusaafiru safraya waxdahu keligii keligiis qofku inuu safro maxaa iyada xukunkeedu waa sideen qof inuu keligii safro qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu can maalikin can cabdiraxmaan bni xarmala can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi cabdullahi bni camr bni alcaas qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebi waxau yidhi alraakibu musaafirka raakibuna hadda musaafirkaa laga wado ninka fuushan ee keligii safar u fuushan shaydaanun weeyaanoo shaydaan buu shabbahaa waraakibaani labada musaafiriinta ee wada socotaana shaydaanaani laba shaydaan bay shabbahaan wahalaaatu saddexna rakbun safar weeyaan saddexda iyadu waa yacni safar khaaabi waxa uu yidhi macnaahu wallaahu aclam macnaha xadiidka waxaa weeyaan ana atafaruda waadahaaba waxdahu keli noqoshada iyo qofka keligii baxayo fi lardi dhulka ku soconaayo min ficli shaydaan ow huwa shay-un yaxmiluhu calayhi shaydaanu ama waa wax shaydaanka ku xambaarayo qofka wayadcuuhu ilayhi shaydaanka ugu yeerayo faqiila calaa haadaa kaabaa marka waxaa lagu yidhi ina faacilahu shaydaanun qofkii sidaa yeelaa waa shaydaan saas darteed baa saa loo yidhi wayuqaalu waxaa la yidhaha ina sma ashayطaani shaydaanka magaciisa mushtaqun min ashuطuuni ayaa laga keenay wa huwa albucdu waاlnusuuxu waa fogaanshada iyo qof keligii meel u qaxayo aaday yuqaalu waxaa la yidhaahdaa bi'run shatuunun ceel keligii meel ku yaallo fog idaa kaanat baciidata almahwaa ayb hadday markaa meel qacrigeeduna uu aad u dheeryahay meeshay ku taallana ay bahgooyo tahay fogtahay ayb marka waxaa ixtimaala saa darteed an yakuuna almuraadu ana almumcina fi اlardi waxdahu midka keligii dhulka marka aadaayo oo dhulka ku soconayo mudaahican lishayطaan mid shayطaan shabahayo waa fii ficlihi ku shabahayo ayb wa shibhi ismihi magaciisauna ku magaciisa shabahayo waaye wakadalika اlاثnaani labadana waa la mid laysa macahumaa ثaaliثun ku saddexaad uunan la soconin faidaa saaruu ثaلaaثaة fahum rakbun hadday saddex noqdaanna waa musaafiriin ay jamaacaة wasaxbihum sidaana marka khaaabi uu tilmaamay macnaha marka waxaa weeyaan alraakibu shayطaanu qofka keligii safrayaa shayطaan buu shabahaa magacana waa ka shabahaa sifadana waa ka shabahaa macnuhu sidaas weeyaan waxaana laga qaadanayaa xadiidka qofka dadku markay safrayaan inay jamaaco ku safraan haddaanay daruuro kale jirin haddaan qofka jamaacana uusa haysanin safarkiina daruuri ou u noqdo laa ba'sa hadduu keligii markaas safro dabcan laakiin iyadoo uu qofku jamaaco raaci karo hadduu keligii iska baxo mar walba oo jamaacadii iyo dadkii uu ka haro shaydaankiina halisuu u yahay waana shabahaa shaydaankaabuu shabahaa ayb marka inaan keli la safrin ayaa xadiidka uu tilmaamayaa khatarna waa ku jirtaayo haddii shar iyo dhibaato ay ku dhacdo cid ka soo warramaysa xataa ma leh ninkaan iyo xaalkiisu sida uu yahay iyo hadday dadku jamaaco ay yihiin laakiin unbaa ka soo warramaya hadday dhibaato ku dhacdo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lqowmi qolada yusaafiruuna safrayaan yuammiruuna axadahum yu'ammiruuna ka amiir yeelanayaan axadahum midkood jamaacada safrayso ee midkood amiir ka dhiganayso ayb sidaa marka xaalki yacni siday tahay ficilkooda waa sidee marka xukunkiisu waa maxay qال xadثna علي بن بحr qال xadaثna عlي عlي بن بحر بن brي qال xadaثna xاaتم بن إسmاعيل qال xadaثna محمد بن عجلان عن نافع عن أbي سلمة عن أbي سعيid الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal نبgu waxa uu yidhi إida khرجa ثaلاثة سدx haday baxaan فيi سفrin ay u baxayaan سفر falyuؤmiruu haka أmiir dhigteen أxadahm midkood midkood amiir haka yeesheen xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in amiirka saddex markay safrayaan waana sida sunnadaa saddex in lagu safrayo ka badane in mid ay amiir ka dhigtaan taasaa marka xadiidka uu tilmaamaya waxaa laga fahmaya marka sidaa marka waa amiir saddex hadday yihiin amiir ha samaystaan waxaa loo leeyahay waxay tahay jamcan likelimatihim kelimadooda in isku urursanaato oo dad mutafariqiin oo kala tagsan oo isdiidan iyo aynan u noqonin si marka kelimadoodu ay mid u noqoto waa inay amiir yeeshaan haddaynan amiir qabin nin walbaa hortiisa u soconaa sida la toosnaatuu samaynaya ayuu yeelaya ayb marka sharcigu inuu amiir saddex ninoo dhul bahgooyaa ku safraysa haddii amiir ha samaystaan la yidhi min baabi owlaa waxaa ah dadka muslimiinta inay madax yeeshaan waa waajib iyadana dadka muslimiinta inay madax yeeshaan waajib waaye sharci ah sunna xataa ma aha shay mustaxaba manduub maahana waa waajib haddii aynan samaysanin ee masaalix uga hallowdo waa dembaabayaan gaar ahaanna waxa dembaabayan waa dadka ahlulxalli walcaqdiga ee la faray ama la rabo iyagu inay dadka u sameeyaan madax xadiidku macnihiisu maahan iyadoo beledka la joogo ama waddanka la joogo koox walba amiir ha suubsadaan oo sida hadda jamaacaadkan diinigaa jamaaco walba ay amiir u leedahay sharcigu inuu sidaa faraaya ma aha maxaa yeelay jamaacaadkan tirada badan waxaa ku sugan wixii imrada loo samaysanayo cagsigeedaa ku sugan oo tafaruqulkelimaa ku jirto hal magaalo haddii la yidhaaha koox walba amiir ha yeelato oo kooxdanna halkan amiir ku haystaan kuwanna halkan ku haystaan kuwanna halkan ummaddii see isugu imaan karaan marka sharcigu macquul maaha inuu yidhaah toban nin oo musaafiriin ah saddexba saddex amiiriyaasha inuu yidhaahdo toban nin oo safar u baxday saddexdaanna amiir saddexdanna amiir saddexdanna amiir ama afartan amiir sharcigu sidaa ma yeelayo ma dhahaayo ee tobankooda waxaa la faray inay hal yeeshaana la faray marka tacadudulimaaraadkan tirada badan oo hal meel oo awaamirtoodii iyo waxa ay reebayaan iyo maamulkoodiina meel un uu ka wada howlgalayo ee boqolaal amiir haddana markaa dadku ay u kala ay kala leeyihiin xadiidkanna deliil uma aha bal xadiidkan cagsi wuxuu ku yahay xujo ayb xujuu ku yahay bacdinaasoo waxaa jira xadiidkan usoo deliishada saddex amiir ha suubsadaanaan yani ma laga wada hadday muslimiintu malyan yihiin saddex saddex amiir ha u yeeshaan lagama wadan maxaa laga istafiidaya boqol yacnii hal kunoo amiir hal kunoo amiir waa wixii laga cararayay oo tafaruqulkelima keenaysay ayb marka waa inay hal yeeshaanaa laga rabaa ayb ahlu sunnadana badankood waxay leeyihiin waxay leeyihiin wujuubka imaarada sharcigaa laga fahmay muctasiladuna may caqligaa laga fahmayay leeyihin caqligaa wuxuu keenaa dadku meel hadday joogaan inay amiir yeeshaan caqligu waa keenayaa laakiin wujuubka iyo ismiga iyo haddii la samayso waaye dembiga ratib maayo sharcigaa la yimid maadaanu sharciga la imaa lahayn waxan waa lagu dembaabayaa aakhiro lama dhihi kari lahayn idaa kharaja alaaatun saddex haddii ay baxayaan fii safarin safar falyuamiruu haka amiir dhigteen axadahum midkood haka amiir dhigteen ayb marka imrola'aanta iyo yani maamul la'aanta wax fiican ma ahayb bacd annaas waxay u maleeyaan marka waa dhici kartaa amiir dhibaatadiisa dadka intay arkaan ay ku rafaadaan nacayb ay u qaadaan darteed inay yidhaahdaan war amay ka fiican tahay dowlad la'aanta ayb laakiin dhibaatada ama kahashadaas la nacaaya amiirkaas yaa ka daran mafsadada ka imaanaysa amiir la'aanta ayb waana shay malmuusoo la taabo karo ayb meel walbo adduunyadan taariikh ka dhacday haddaad fiirisaan waxaad arkaysaa iyagoo dad qaab daran oo aad u liitay oo haddana iyagu un markay dadka kala haayeen wax un dhaqnaa ayb marka kaleo fawdo iyo ay xaalku uu gaarayna ka dartay marka calaa kullin marka imradu iyo yacnii amiir samaysashadu dadkii meel deggan inay yeeshaan yacnii amiir talada u gooyo waa daruurin ayb waana sharci qال xdثna علي بن بحر qال xdثna xاtم بن إسmاعيiل qال xdثna محمد بن عجلان عن نافع عن أbي سلمة عن أbي هريرة أن رsuuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاal nبgu waxau yidhi إida kana ثaلاثة سddex haddii ay ahaadaan fيi sفrin sفر dhexdii falyuؤmiruu أxadahm midkood أmiir ha ka yeelaan qaala نaafic نaafic waxa uu yidhi faqulnaa waxaanu nidhi لأbi سلمةa aan ku dhahnay faأnta أmiiruna adaa أmiirkeenna safar bay ku jireen marxadiidkanna marka waxaa laysku khilaafay irsaalkiisa iyo wasligiisa sida saxiixana waa inuu mursal yahay ayb kii horaasa marka baabka ku filan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmusxafi musxafka yusaafaru bihi lala safraayo ilaa ardi اlcaduwi cadowga dhulkiisa lala aadaayo musxafka cadowga dhulkiisa lala aado xukunkaa yacnii caddayntiisiiba u baab yahay riwaayadka qaar marka waxay soo arooreen ahy xadiidkaba ayaan arkayna qaala xadaثna cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu can maliki can naaficin ana cabdullahi bna cumara qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigu wuxuu reebay an yusaafara biاlqur'aani qur'aanka in lala safro ilaa ardi اlcaduwi cadowga dhulkiisa loola safro qaala maalikun maalik waxa uu yidhi uraahu waxaan malaynayaa makhaafata an yanaalahu alcaduwu cadowga inuu gaaro oo gacanta uu ku dhigo cabsasho laga cabsanayo darteed baa loo reebay an yusaafara bilqur'aani buu leeyahay bilqur'aanidaa marka musxafkaa loo jeedaa abu daawuud marka tabwiibka uu sameeyey baabun fi lmusxafi buu yidhi xadiidkuna wuxuu yidhi an yusaafara bilqur'aani xadiidka qur'aanka ku jiro musxafkaa laga wadaa marka ee qur-aan qalbiga qofka ugu jiro lagama hadlaayo qur-aan qalbiga qofka uga jiro lagama hadlaayo lama dhihi karo yacnii qur-aanka yaan lala safrin marka la yidhaahdo oo yacnii markaa safarkii muslimiinta ama tijaaro ahaan ardulcaduwi ay ku tegaayeen ama ay dagaal ku tegaayeenba ma bannaana ma la dhihi karo sidaa ilaa qalbiga qur-aankaa uga jira taa lama dhihi karo kan qalbiga ku jira maaha waxay ihaanaysan karaane waa musxafka qoran waxa ay markaa gacantooda inuu gala laga cabsanayo marka an yusaafara bilqur'aani ay bilmusxafi musxafka xadiidka waxaa kaloo ibnu cabdilbar uu leeyahay ama xaafidka uu yidhi waxaa laga deliishanayaa ama laga qaadanayaa calaa manci bayci اlmusxafi min alkaafiri qur-aanka inaan musxafka inaan gaal laga gedi karin gaal inaan kitaabka qur-aanka laga iibin karin maxaa yeele haddii in laga iibiye ciladiyaa imaanayso gacantiisoo gala waa ihaanaysana ayb awalba waxaa loo diiday saasay ahayd waxaa kaloo xadiidka tafsiirka imaam maalik marka la fiiriyey makhaafata an yanaalahu اlcaduwu sidaa marka tafsiirkaa marka la fiiriyay iyadana waxaa laga qaadanayaa jeish awood badan ciidan tiro badan oo awood badan haddii musxafku ay wataan inay la tegi karaan meeshaasoo dhib aysa lahayn maxaa yeele lagama cilladii ma imaanayso ciidan yacnii kuwa ay meesha ay u socdaan ka awood badan laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay sariyo yar iyo ilaalo yaroo cadow inay dhex gasho la rabo iyo ciidan laga yaabo in la laayo ama yacnii gaaladu ay ka adkaatoba ay dhici karta iyo kuwayaalkaas marka inay musxaf qaataan ma aha ilaa cadowgiibuu gacanta u galaa laakiin jeishku hadduu tiradii ka batay oo gaaladuba yar yihiin waa la qaado karaa markaas ile makhaafata an yanaalahu alcaduwu meesha waa ka baxaysaa ayb ibnu cabdilbar isagana sidaas uu tilmaamay ayb waxaa kale marka fuqahadu ay ka hadlaan qur-aanka shaaficiyadu waxay yidhaahdaan wax yar aayad ama wax lamida iyo haddii loo qoro oo loo diro la siiyo dhib ma laha iyada sida nebiguba uu heraqlo ugu diray waxaa ku jiray kitaabkii uu qoray qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum an laa nacbuda ila اllah iyou ku qoray rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ayb marka aayaddaasoo kale iyo oo ama aayad iyaga markaas wax loogu sheegayo kale laa ba'sa haddii la qoro musxafkaasi maya ma la ogolay leeyiin musxafka lama siinayo ayb wakhtiyadaana marka hadda gaalada inay soo islaamaan oo kale la rabo musxafka loo dhiibaayo ma fiicno ayb musxafka yacnii ku qoran afkooda keliya oo aan yacnii rasmigii qur'aanka uunan ku qornayn kaas dhib ma leh hadday qaataan iyaga ile waxaa qoran waa tarjamo kaas dhibaato ma leh laakiin qur-aankiioo qoran rasmigii qur'aankaoo geeskan ku qoran sharaxiioo geeskan ugu qoran oo kitaabkiina marka qur-aankiioo dhanna meesha uu ku urursan yahay iyada laftirkeeda maaha in la siiyo ayb ila intuu ka soo gooyo ayuu ihaanaysan karaa qaybtaas qur-aanka laakiin haddaan yanii sidaan carabiga ee rasmiga qur-aanka u qoran yahay haddaanu ahayn oo ama ingiriis ama shiinees ugu qoran yahay dhib ma laha ayb haddii iyaga ka akhrista la yidhaa macnihiisa waxaan kalaa la siiyaa un oo ama si kale diinta in loogu fasiro ama qoraalladan marka iyagu ama su-aalahooda ka jawaabayo ama iyagu markaas dacwada loogu bandhigi karo yaa un loo sameeyaa ama masaajidka imaada inta la yidhaahdaa loo sheega dacwada iyo meeshaas laga siiyaa haday soo galaan qof muslima oo u eedmo masaajidka wax dhibaataa male baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii ma yustaxabbu waxa la sunnaynayo oo waxa la sunnaynayo min aljuyuushi oo ciidamo ah wاlrufaqaa'i rufaqo dad markaa lala socdo ah wasaraayaa iyo ilaalo jeishku maxaa sunno ah intee yacnii uu ku fiican yahay tiradiisu inuu la ekaado qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin abu khaysama wahuwa abu khaysamata الnasaa'iyu zuhayr bnu xarbin iqat imaam waa shaykhu muslim ilaa kun xadiid ka badan uu ka wariyey imaam muslim fii saxiixihi uga wariyey qala xadaanaa wahb bnu jariirin qaala xadaanaa abi qaala samictu yunusa can الzuhriyi can cubayd اllaahi bni cabdillaahi can ibni cabbaas can الnabiyi sal اllahu alay can الnabiyi salى اllahu عalيyh wali waslama qaal khayru الصaxaabati arbacatu rufaqo iyo dad la raaco dad lala saaxiibo lala socdo yacni oo lala safro oo lala socdo waxaa ugu khayr badan arbacatun afar baa ugu fiican afar wa khayru saraayaa ilaala la dirana waxaa ugu khayr badan arbacu mi'atin afar boqol wa khayru اljuyuushi ciidan waxaa ugu khayr badan arbacatu aalaafin afar kun walan yuqlaba laga adkaan maayo inaa cashara labiyo toba inaa cashara alfan labiyo toban kun lagama adkaanayo min qilatin yaraan loogama adkaanayo labiyo toban kun yaraan loogama adkaado ayb xadiidkan marka waa daciif weeyaan sanadkiisa inkastoo rijaashiisu ay hiqaad yihiin laakiin waxaa laysu khilaafay fii waslihi wa irsaalihi musanifka abu daawuud sida uu tilmaami doonana inuu mursalnimada saxiix ku yahay mursalkuna min aqsaami daciif uu ka mid yahay qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wasaxiixu mursaluun sida saxiixa xadiidkan waa mursal baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ducaa'i ilmushrikiina mushrikiinta u yeeridooda dacwada in loogu yeero intaan lala dagaalin mushrikiintu laba nooc waa qola ay dacwada gaartay iyo kuwa aynan gaarin kuwa dacwada aysan gaarin weli oo dacwada islaamka aan la gaarsiinin dagaal in lagu bilaabo ma bannaano waa in dacwada marka hore la gaarsiiyo kuwa hadda ka hor dacwada la gaarsiiyey oo la ogyahay inay dacwada gaartayna waa la gaadi karaa dhib malaha oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam reer bani lmusطaliq waa gaaday xilli habeen buu gaaday markaasuu qabtay eega waa la gaadi karaa marka kuwaas wixii markaa laga dilana dhib ma laha ayb oo aqaara rasuulu llahi sal l slam bani lmusطaliq wahum gaaruun iyagoo markaa la kediyey oo u gaaday kuwa markaa culammadu waxay yidhahdeen dacwada waa horey u gaartay dacwada saa darteeda aan markaa dacwo kale aan ugu sheegin waa fiican tahay iyagoo dacwada gaartay haddana in dacwada loogu celiyay iyada waa wanaagsan tahay ayb qolo laakiin aynan dacwo gaarin ma bannaano in dagaal lagu bilaaba ilaa dacwada laga gaarsiiyo maxaa yeele muhiimadda weyn waxa ay tahay dadku inay dacwada gaarto ee dadka uun dhiiggiisa iyo dilkiisa iyo wax hadda ku badanayo macno badan ma jiraan qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can calqamata bni marhad can sulaymaana bni burayda can abiihi qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa bacaa amiiran amiir haddii uu diraayo calaa sariyat idaa bacaa amiiran amiir haddii uu bixinayo calaa sariyatin ilaalo u korkeeda uu ku bixinayo ilaala hadduu dirayo amiir uu u samaynayo ow jeyshin ama ciidan uu ku bixinayo korkiisa amiir owsaahu waa la dardaarmaaya nebiga bitaqwallahi alla ka cabsi ayuu kula dardaarmaaya fii khaasati nafsihi nafsadiisa gaar ahaanteeda inuu ilaahay uga cabsado wa biman macahu dadka la socdee maciisaana inuu alla uga cabsado oo min almuslimiina muslimiinta ah khayran buu kula dardaarmaya alla ka cabsi marka fii khaasati nafsihi iyo dadka ula jira ee muslimiinta ee isaga la socdaanna inuu wanaag kula dardaarmo ayb alla uga cabsado wa qaala waxa uu yidhi idaa laqiita caduwaka cadowgaaga haddii aad la kulmayso aad la kulanto min almushrikiina mushrikiintana ah idaa laqiita caduwaka cadowgaaga haddaad la kulmayso min almushrikiina ah fadcuuhum ugu yeer ilaa ixdaa alaai khisaalin saddex arrimood middood ugu yeer ow khilaalin ama saddex arrimood fa ayatuhaa saddexda teeda oo ajaabuuka ay kaa yeelaan ilayhaa iyada xaggeeda ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum iskana daayo ka har marka udcuuhum ugu yeer ila lislaami islaamka ugu yeer maxalushaahidka halkan waay marka fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal islaamnimada wa kufa canhum kana reebtoono u iska daa uma adcuuhum ugu yeer ila taxawuli inay wareegaan min daarihim ay ka soo wareegaan ilaa daari lmuhaajiriin muhaajiriinta daartoodao madiinaa inay yimaadaan u sheeg ilaa alligaa hijraa waajib ahayd hijro marka hadday islaamaan kadib ka har hala dagaalina dilin waxaad u sheegtaa war soo wareegoo diinta garab u noqda kaalayo madiine imaadoo daarulmuhaajiriin imaadoo diinta garab u noqda sidaa ku dheh ayb wa aclimhum ogeysiya annahum iyagu in facaluu daalika hadday sidaa yeelaan anna lahum inay leeyihiin maa lilmuhaajiriin muhaajiriinta waxa ay leeyihiinoo xaq ah wa anna calayhim dushooda inuu noqonayo maa cala almuhaajiriina muhaajiriinta waxa korkooda ah fa in abow hadday diidaan wakhtaaruu ay doortaan daarahum daartoodaas degmadoodaas wayna islaameen laakiin hijradii bay diideen fa aclimhum ogeysiya annahum iyagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi اlmuslimiin muslimiinta reer baadiyahooda inay noqonayaan yejri calayhim waxaa ku soconaya xukmullaahi ilaahay xukunkiisa aladii yejrii kaasoo ku soconaya cala almu'miniina mu'miniinta mu'miniintaas guuday xukunka la wadaagaan laakiin muhaajiriin waxay lahaayeen ma yeelanayaan ma ka soo egdhowaanayan walaa yakuunu lahum u sugnaan maayo ma yeelanayaan fi lfay-i waalhaniimati nasiibun fayga iyo haniimadana waxba ku yeelan maayaan ila fayga waxaa iska leh lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim iyo wladiina tabawa daara waliimaan dadka dambe waa inta waqtigii nebigu ou noolaa labadaas leella ah markii nebigu ou dhintay kadibna wladiina jaa-uu min bacdihim markaas kadib ilaa an yujaahiduu inay jihaadayaan maahane maca almuslimiina intay soo tagaan jihaad ay muslimiinta ku jiraan ay la galaan maahane haniimadooda waa la siinaa markaas ile waa nin goobti xaadirayn fa inhum aabow hadday diidaan fadcuuhum ugu yeer ilaa icdaa'i aljizyati jizye inay dhiibaan jizye canshuur inay dhiibaan ugu yeer fain ajaabuu hadday yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum iskana daa fain abow hadday diidaan jizyadii inay bixiyaan fastacin billaahi ilaahay kaalmayso wa qaatilhum la dagaalan ayb dacwadii marka waa taas adducaau lilmushrikiin ducaau lmushrikiin yani ducaaهم ilى cibaadat الlahi waxdahu haddii towxiidkaa laga waayana islaamnimadii la waayana bedel bay bixinayaan waa jizyadii hadday jizyadii bixin waayaan markaas dagaalka marka xadiiku marka waxuu caddaynayaa dagaalka yani muslimka muslimiinta iyo gaalada dhexdooda wax kala cad waayo wax mugdi ku jira ma aha maxaa yeele intaa wuxuu nebigu u faraayo hadba tallaabo haddana tallaabada kale loo faraayo waxa ay tahay mugdi oo dhan in laga bixiyo ayb oo sufuuftu ay marka kala soocnaadaan fastacin billaahi ilaahay kaalmayso waqaatilhum la dagaalan markaa waidaa xaasarta haddaad hareerayso xugun kale halkan nebigu uu tilmaama waidaa xaasarta haddaad hareerayso ahla xisnin qalcad ama dhufays dad ku jiro cadowgaaga ah fa araaduuka ay adiga ku doonaan kaa doonaan an tunsilahum inaad dejisid calaa xukmillaahi ilaahay xukunkiisa falaa tunsilhum ha dejinin haddaad dhufays markaa ku qabato oo qole intaad hareerayso dhufayskoodii marka aad yacnii gaar ka qabato ay iskuay isdhiibaan oo ay ku yidhaahdaan ilaahay xukunkiisa nagu deji dayib sidaa ha yeelin maxaan saa loo yeelaynina fa innakum idinku laa tadruuna ma ogidiin maa yaxkumullaahu fiihi wuxuu ilaahay dadkan qoladan si gaar ahaaneed wuxuu alla ku xukumi doono idinku ma ogidiin intaad tirahdaan xukunka ilaahay baan idin siinaynaa ra'yigiinna intaad markaas ku xukuntaan xukunkii allana uu ka duwanaado waa khatar waxay noqona xukunkii allo lagu lagu ciyaaray bay noqonaysaamarka hasadejinno ha siinintaas maxaa yaele waqtigaa waxyigaa soo degaaya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo waxyoonaayey qole marka haddii dhufays lagu qabtay xukunka alla la siiyo waxa soo degi doono waxyina aan la ogayn maaha marka in la siiyo xukunka ilaahayna fainakum idinku laa tadruuna ma ogidiin maa yaxkum ullahu wuxuu ilaahay xukumaya fiihim iyaga shanigooda walaakin anziluuhum dejiya calaa xukmikum idinka xukunkiinna ku dejiya isa soo dhiiba annaga saan idiin xukun naarka saas dhaha uma qduu fiihim bacdu maa shi'tum uma markaa dabadeed uqduu xukuma uma qduu fiihim iyaga shanigooda markaa xukuma bacdu markaa kadib maa shi'tum waxaad doontaan xukuma ayb ayb uma markaa dabadeed iqduu fiihim shanigooda yacnii xukuma bacdu markaa kadib maa shi'tum waxaad doontaan ayb xukunka marka sidaan weeyaan haddii marka xilligaa rasuulku xaalkaa sidaas ahaa waxyigii baa markaas socday xugun alla marka qofku inaan uga daahirin kooxdan yaa badnayd xukunka alla aanu ogeyn qofka haddaanu ogeyn marka inuu xukun alla dadka siiya maaha ku xukumo ee isaga markaas waxaa loo ogol yahay dimadiisa iyo cahdigiisa iyo xukunkiisa iyo waa ku soconaa iyaga marka korkooda ayb aad marka waxaa loo ilaalinayaa ilaahay xukunkiisa waxaa laga ilaalinayaa isbedbedelka maxaa yeele xukunka alle ma isbedelaayo sidii buu taagan yahay hadduu isbedelana xaggiisuu iska bedelayaa naska iyo wax lamidu isku bedelaa ayb marka qofka iyaaka iska jira inaad xukun inta saarto wax saarto ilaahayna marka xukunkiisa adoon ogeyn wax iska xukunto qofka waxaa la mida haddii a xukunka alla mas'ala min almasaa'il xukunka alla isagoon ogeyn cilmi u lahayn haddii inta xukun maskaxdiisa ka soo maaxday intuu sameeyo uu yidhaahdo xukunkii ilaahay sidaan waayo waa khatar waa tabdiil ayuu gacmaha la gelayaa marka qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi qaala calqamatu fadakartu hada alxadiida xadiidkan baan sheegay limuqaatil ibni xayaan baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi xadaanii muslimun qaala abu daawuud huwa bnu haysam muslimku muslim bnu haysam can الnucmaan bni muqarin can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam ayb mila hada mila xadiidi sulaymaana bni burayda ayuu sheegay qaala xadaanaa abu صaalix alanطaakiyu maxbuub bnu muusa qaala ahbaranaa abu isxaaq alfazaariyu can sufyaan can calqamata bni marhadin can sulaymaana bni burayda can abihi ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi uqzuu bismi illaahi magaca ilaahay ku duula idinkoo kaalmaysanayo wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku duula wa qaatiluu la dagaalama man kafara billaahi qofkii ilaahay ku gaaloobay la dagaalama uqzuu duula walaa taqdiruu ha dhakrinnina dhagar ha la imaaninina dhagar qadriga si gaar ahaaneed halkan hadda wuxuu ugu saabsan yahay cahdi iyo ballan aad gashaan ood cadowgiinna la gashaan hauga bixinina idinkoon ogeysiinin macnuu saas waimaa hadaad khiyaano uga cabsataanna see la yeelaana waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa haddii khiyaano laga dareemo heshiiskii waa idiin tuurnay annaga iyo idinka hadda kadib wax heshiisoo naga dhexeeya ma leh kadib la dagaal haddaa rabta laakiin idinkoo ballan isku ogaa oo wax kala saxeexda in haddana xag kale ka wareegato ma la rabo waa qadri qadrina nebiga dhaqankiisa ma ahayn walaa taqdiruu ha dhakrinina walaa taqulluu xoolaha caamka ee haniimada ahna ha khiyaaninina oo si gaar ahaaneed ha uusad bursan ha u qaadanina quluul ha samayninina walaa taqulluu ha khiyaaminina xoolihii haniimada ahaa si gaar ahaaneed idinku ha u qaadinina ayb walaa tumailuu mulana ha samayninina yani mula waxay tahay si xun qofka in loo dilo qofka in si xun loo dilo ama dhagaha laga googooyo sanka laga jaro indhaha laga bixiyo aadbacadba meel la dhigo hayeelina sidaassidaa ha samayninina walaa tumailuu mulana ha samayninina oo marka rasuulka jeeshkiisa waa ka reebi jiray mulada si qofka yanii in la dilo waa la yaqaanaa hab loo dilay leedahay habkaas in loo dilo faidaa qataltum faaxsinu اlqitla waidaa dabaxtum faaxsinu اdibxa ayb waxaan kale ka baxsan guuldaro iyo waxay keenaan uun alla ka fogaasho hal mar waa la samay karaa mulada oo qisaas ahaan waa loo suubi karaa haddii ninkii isaga uu mulo wax ku dilay oo dadkii uu yani tamhiil ku sameeyey asna waa lagu samaynaa markaas qisaas ahaan laakiin sida kale gaalaa lala dagaalamayaa si ay wax u dilaan si ka duwana iyagoon saas wax u dilin haddii saas wax loo dilo mulo lagu sameeyo cadba mar la jaro oo cadba meel markaas la jiido iyo waxay keenaysaa marka maahan si sharciga waafaqsan ma aha ayb sharciga ilaahay waa kan walaa tumailuu saasuu leeyahay ayb nikaayada sideedaba cadowga qadaruu sharciga ka ogolyahay qadarkaas in la dhaafo lama rabo kutubaha fiqigana waa ka hadlaan baab dhan waxaa u guntay ibnulmunaasif alqurطubi kitaabka alinjaad fii abwaabi اljihaad alinjaad fii abwaabi اljihaad nikaayada cadowga in la bajiyo waa la rabaa bajinta bannaan iyo midaan bannaanayn wuu ka hadlay isagmusladu marka waxay ka mid tahay nikaayada aan bannaanayn hadday iyagu yeelaan waa la yeeli karaa say yeeleenoo kale ninkii falkaa sameeyey isagoo kale in lagu suubiyo waa la yeeli karaa ayb walaa tumailuu walaa taqtuluu ha dilinina waliidan ilmo yaryar carruur yaryarna ha dilinina ayb cunug yar ha dilini cunug yaroo sabi oon dagaal geli karin hadilinina saa hayeelinina oo gaaladii baa lagu bajinayaa iyadana ma la dhihi karan iyaga waa dilaan ilmaha haddii la yidhaha ilmaha muslimiinta hadday iyagu laayaan muslimka looma ogola inuu laayo iyaga ilmahaas yararka inuu laayo ayb an la ogola cunuga aan qaan gaarin laakiin oo qaangaarka aan ahaynoo yar hadduu dagaalka soo galo oo wax dilaayo waa la dili karaa markaa ilaa cillada awalba loo diiday waxay ahayd isagu inuunan dagaalamin ayb naagahana waa la mid naagahana lama dilo hadday dagaalamayso waa la dilaa oo nebigu wuxuu ku cileeyey naag wuxuu arkay kala taallo oo dagaallo ixdalghasawaad lagu dilay markaasuu wuxuu yidhi yaa dilay tan maa kaanat haadihi lituqaatil middaan ma dagaalama tan mid dagaalamaysa ma ahayn yaa dilay buu yidhi nebiga sal l slam marka fuqahada maa kaanat haadihi lituqaatil ayay cillo ka dhigeen hadday dagaalamayso in la dili kara waay markakuwan hadda askarta oo kale ila askar waxay u noqotay inay dadka la hayso waa la dili karaa kuwaas sida kale laakiin midaan dagaal ku jirin oo naag ah in la dilaa ma banaana qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu aadam وcubayd اllaahi bnu muusa can xusayn bni saalix can khaalid bn maxaa idiin qoran can khaalid bni اlfizri khaalid bni اlfazri labadaba waa loo dabdiye bilkasri wاlfatxi bikasri اlfaai fatxi اlfaa qaala xadaanaa daa soo horayso qaala xadaanii anas bnu maliki ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama qaal inطaliquu bismi اllaahi ilaahay magaciisa ku taga wabillaahi ilaahay kaalmadiisa idinkoo ku jirtaan baxa wacalaa millati rasuulillaahi rasuulka ilaahay diintiisa korkeeda idinkoo ku taagaan socda walaa taqtuluu ha dilinina shaykhan oday oday waa yeela ha dilinina kadib maxaa idin dhigan faaniyan ma ku dara soo maa ha faaniyan aad u gaboobay ayb oon dagaalba geli karin walaa طiflan cunug yar ha dilinina walaa sagiiran ku yar ha dilinina wala mra'atan haweeney ha dilinina waa haddaysan dagaal ku jirin kuwan dhan walaa taqulluu ha bililiqaysanina oo bililiqada iska ilaaliya ayb xoolaha guud oo haniimadoo la bililiqaysta iska ilaaliya ilaa xoolahan gaalba ha laga qaada xarbi ahe waxay leeyihiin xugun sharci bay leeyihiin in laysku jamciyo meel la geeyo habkii sharciga loo u qaybiyo in loo qaybiyo ee ma ahani nin walbaa jeebka inuu iska gashto gaalaa laga qaaday sax ma aha ayb wadummuu waxaanoo dhanna marka waxay saamayn ku yeelanayaan jihaadka kulli waxaan haddaan la yeelin oo sidaan aan wax loo samaynin qofku wuxuu noqonayaa nin tukanaayo oo salaaddii sharciga ahayd aan samaynaynin ayb ma waxaa la fiirinayaa keliya rukuuc iyo sujuud qofka uu ku dhaqdhaqaaqay miyaa la fiirinaa mase shuruudii iyo arkaantii iyaa la fiiriyaa taas in la fiiriyo ayb wixii siday ahaayeen in loo qabtaa fiican ayb wadummuu hanaa'imakum hanaa'imtiinna isku soo duma oo isu keena meel isu wada keena wa aslixuu hagaajiyana ayb axwaashiinna iyo axwaasha dadka wanaajiya oo hagaajiya wa axsinuu ina allaha yuxibu اlmuxsiniin wa axsinuu wanaag sameeya ina allaha yuxibu اlmuxsiniin iqtibaasaa la yidhaha marka tan waa badiicay ka mid tahay waaxsinuu in allaha yuxibu اlmuxsiniin xadiidkanna marka kii hore ayuu la macno yahay waxaa kaloo dadka aan la dilin ka mida axaadiidta qaar ama aahaarta ay tilmaantay yacnii kuwa ruhbaanta ah oo iyagu aan dagaalka ku jirin baadariyaalka iyo aan dagaalka ku jirin ee kiniisadaha ku dhex jiro oo ayagu aan meeshaas ka bixin kuwayaalka sowmacaadkooda ku jiro inaan la dilin ayagoona lama taabto ayb walaa taqtuluu shaykhan faaniyanna fuqahadu waxay ku qaydaan waa ra'yi hadduusan lahayn laakiin haddaan dagaal ku jirin laakiin ra'yigii oo wada ka waran oo saaxibu ra'yi ou yahay oo dagaalka aad u yaqaano oo halkaas u takhdiid iyo ka dejinayo iyo kaarto waa la dilaa kaas maxayna dagaalkii ku jiraa ma ogtahay kuwayaalkaasoo dhan ay fuqahadu ka reebaan waxaan marka gaaladu ay leeyihiin qawaaniintan marka geneva geneva convention qawaaniintan oo dagaalka ay u samaysteen waxyaabo waa jira waafaqaayo yacnii sharcigan tacaaliimtan rasuulka calayh isalaatu wassalaam laakiin islaamku sharci kaamila ayb dadka muslimiinta iyagu hadday fuliyaan yacnii sharcigan nebiga calayh isalaatu wassalaam u xariiqay oo u dejiyey isagaasaa naxariis ah isagaasaa wax un dagaal kugula jiro unbaa kuu soo haraayan taasaana marka ujeedka dagaalkaba uu yahay marka islaamku yacni ma yaqaano yacni qaab dagaaleed ama yacni dadka aan dagaalada dagaallada aan lagu dilin oo birta aysan gaarin iyo waxaas wax jira ma aha iyo bacdi naasoo waxaa laga yaabaa iyagu dhahayo wax la yidhaahdo ma jiraan dad oo yacnii dadaan la dilin oon dagaalka dhexdiisa yacni birta dad ka caagan oo in birta la saaraa aynan bannaanayn ma jiro dadka iska dhaha iyaguna ma fahamsana ma fahamsana dad aan in la dila aanay ahayn waa jiraanoo waa kan xadiidka haddaba tilmaamayan ayb kuwaas marka waxaa weyn in bir la saaro khalad waayo haddaynan iyagu dagaal ku jirin dagaalka marka si macnawiya iyo si xisi oo mubaashira hadday ugu jiraan dadkaas dagaalka ku jiray la mid noqonayaan markaas kanaan ku darayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lxarqi gubidda fii bilaadi alcaduwi cadowga beledkiisa la gubo cadowga buldaantiisa yacni degmadiisa iyo meesha uu degan yahay in la gubo gubiddaa marka xoolaha joogo ilmaha joogo waxaa joogi karo yacni beero waxaa marka taasuu ka hadlaya nikaayadii qayb ka mida masaladan marka imaam maalik iyo abu xaniife iyo sufyaanu thawri iyagu waxay qabaan inay bannaan tahay degmada gaalada xarbiyiinta degmadooda in la gubi karo oo geedaha iyo xayawaanaadka iyo kulli xayawaanaadkana la layn karo geedahana la gubi karo la baabi'in karo haddii aan laga haddii aan laga saari karin haddaan iyaga laga saari karin imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay geedaha in la gubaa waa bannaan tahay iyo guryaha laakiinse wuxuu leeyahay iyo meelaha dhufaysyada weliba iyaga u ah wa kariha ixraaqa azarci waalkala'i daaqa iyo beeraha iyo in la gubana waa waa kahday wa qatli alxayawaan iyo xayawaanka in la dilo oo maxaa yeele wuxuu leeyahay xayawaanka dilkiisu tacdiibka aad xayawaanka dilka la dilaayo xanuun aada u geysanaysa xayawaanka uu dareemayo xayawaankaas marka in xanuun uu dareemo biduuni yacnii jazo iyo abaalmarin oo u leeyahayna aynan jirin ma fiicna u leeyahay wuu diidaya isaga taa ayb liannahu ruuxun ya'lamu bilcadaabi waa ruux cuquubada ku xanuunsanayso ayb walaa denba lahu wax dembiyana aan lahayn marka xoolaha lama taabo kara u leeyahay beeraha iyo waxyaabahaas gubidoodana wuu ka haday karaahu ku sheegay amaa yacnii guryaha iyo meelaha dhufaysyada iyo geedahaas kale iyo in lagu jejebiyo ama lagu gubaa waa bannaan tahay imaam maalik isaga wuxuu leeyay fardaha iyo kale in laga baabi'iyo waa daruuri maxaa yeele muslimay ku laynaya marka in la suurogeliya maa fardahoo kale waa laga baabi'inaya ahlucilmiga qaar ka mida owsaaci iyo leyt ibnu sacad iyana waxay ku tageen geedaha iyo timirta iyo waxyaabahaas inaan la baabi'in karin oo manci inaynan bannaanayn ayb wasiye oo abubakar leeyahay mar shaam loo socday ayay deliil ka dhigteen laakiin dardaaranka abubakar abubakar wuxuu qiyaasay ciidanka muslimiinta ay ku socdaan ciidan tabar daran inuu yahay oo dhulkaba iyo geedaha iyo ay ka qaadan karaan marka maxaad isaga gubaysaa marka dad aad ka qaadi kartid xoolihii iyo geedihii marka ayb laakiin sida kale marka waxaa weeyaan sidaas marka imaamu shaafici ou sheegaadna moodaa inuu rajaxay ibnulmunaasir fi lqurطubi ayb oo wixii aan xayawaan ahayn inta kale in la baabi'i karo waxaan oo dhan aan ka hadlaynana waa xaaladda xarbiga lagu jiro muslimiinta iyagu ay gaaladii weerarayeen ama hadday muslimiinta difaac iyo wax lamida ay ku jiraan iyadu war ma leh haddii markaa gaalka isagu uu weerar yahay xoolihiisa iyo waxuu wato waa la gubi karaa markaaswar ma leh qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaana leyt can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalama xaraqa nebigu wuxuu gubay nakhla bani nadiir ayuu gubay wa qaطaca waana gooyey wahiya albuwayratu weeyaan buwayrada faأnzl اllahu caزa wajal alla wuxuu soo dejiyey arrintaa ka soo dejiyey maa qaطactum min liinati aw taraktumuuha qaa'imatan aayadda ayb qaala xadaثna hanaad bnu sariy can ibn اlmubaarak can saalix bn abi اlأhdr can الzuhriyi qaala curwatu faxadaثanii usaamatu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam kaana cahida ilayhi wuu la ballamay faqaala waxa uu yidhi agir cala agir ku duul calaa ubnaa ubnaana waa la yidhi yubnaana waa ubnaa iyo yubnaa labadaba oo loo dabdiyo agir calaa ubnaa meeshaa ubnaa la yidhaahdo falastiin ku taalla ku duul sabaaxan xilli aroor ah waxarriq gubna marka qaryooyinkaas gaalada marka in la gubi karo geedaha iyo waxa ku yaalay waxyaabahaas oo dhan xadiidkan baa loo deliishaday imaam abu xaniifa iyo maalik xadiidkaanay deliishanaya qaala xadaثna cabdullahi bnu camrin اlghaziy qaala samictu abaa mushirin qiila lahu ubnaa qaala naxnu aclamu innagaa idinkaga ogaal badan hiya yubnaa filiصطiin falastiin meesheeda yubnaa la yidhaahdo weeyaan buu yidhi markamarka masaladaa iyadana waxaa raajixka xoolaha iyagu maadaama haddaan marka difaac lagu jirin xoolaha in layska daayo ile xanuunkooda waa xanuun ay iyagu xanuunsanayaan bilaa dembin fardaha laakiin haddii laga baqaayo inay iyagu maadaama ay ku weerartegayaan waa la boqno gooy karaa xoolaha laftirkoodana in la qashaa fiican haddii laftirkeeda in la baabi'iyo ay tahay ayb geedaha iyo guryaha iyo dhufaysyada iyana iyagu gubitaankoodu waa bannaan yahin hadday maslaxa ku jirto bilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali w sabi